wayazuuru lbaqiica baqiic buu ziyaarta maqbaradii madiine weeye faidaa araada raxyala inuu guuro hadduu raco wadaca almasjida birakcatayni laba ragcuu kuu soogootinaya waalqabra alkariima biziyaarati waducaai wallahu aclam baab udxiya udxiyada marka waayo baab asagu iska mustaqilkiisaa laakiin xajkuna wuxuu ku aadan yahay waktigii udxiyada oo maalmaha udxiyadu maalmihii xajka lagu jiray wey maadaama marka munaasaba ay leeyihiin waa isku keena hiya sunnatun muakada sunno la adkeeyey hada shay la daa'imo nabiga sal allahu calayh wasalam wax badan uu samaynahay marka muakad wey yundabu liman araadaha ninkii doonahaya waxaa loo sunneeyaa oo inuu udxeeyo raba allaa yaxliqa shacarahu timihiisa inuusan xiirin walaa yuqallima dufrahu cididiisa jarin fii cashri dilxijati xataa yudaxiya ilaa uu udxiyo xadiidkuna hadda saasuu ahaayo ninkii raba udxiyo yuusan jarin xadiidka muslimna waa ku jira wayadkhulu waqtuhaa waqtigeedii waa galaa idaa dalacat shamsu qoraxdu hadday soo baxdo wamadaa uu tago qadru salaati alciidi waalkhudbatayni uu tago markaade ninkii oo meel ciid laga tukanayay aan joogin wuxuu fiirinaya ciidda iyo khudbada iyo qadarkaasoo kale inuu soo tago laakiin meeshii ciid laga tukanaya markii imaamku salaadda ka soo baxo ayaa la tukana ayaa la gowracaya neefka hadde imaamkuna hadda annagoo kale waa naga wareersan yahayo intaasoo boqoloo imaam masjidkii walba imaam baa taagan laakiin salaadaas ciidda munaasabkeedu sidaas ma aysan ahayn munaasabkeedu waxay ahayd dadkoo dhan hal meel iskugu yimaadaanoo meeshaa lagu tukado imaamka muslimiintu tujiyo ama ninuu naa'ib ka dhigtay oo markaas meesha lagu tukado la kala baxo markaa udxiyadii loo baxo wayakruju waa baxaa bikhuruuji ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalmahooda bixidoodu ku baxa wahiya alaaatun bacda alciidi maalmahaasoo ayaamu mina la ohan jiray ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wadikri illaah udxiyadaasaa la cuna walaa tajuusu ma bannaana ilaa biibilin aw baqarin aw qanamin saddexdaas maahane neefka xoolo kale kuma bannaana in udxiyo loo qabo wa aqalu sinihi da'da ugu yari fil ibili khamsu siniina shan sanow neef shan saneena dhammaystay wadakhala fi saadisati midii lixaadka wa fi lbaqari waalmaczi riyihii iyo lo-dii sanataani laba sano inuu jiro wadakhalat fi taaliati midii saddexaadna waa inay gashay neefkaas wa fi da'ni sanatun wadakhala fi taaniya idahana waa inuu sanadna dhammaystirta sanadkii labaadna galay wa tujziu lbadanatu can sabcatin waalbaqaratu can sabca hashuna toddobay ka gudaysaa neefka lo-daahina toddobuu ka guda meeshaas koleyba laba xadiid waxoogaa kala duwan baa ku yimid oo midna uu toban sheegay geela midna uu toddoba sheegay meeshaas marka in lagu kala leexiyo midna hadyiga midna udxiyada waa sida labada xadiidba ay ku nabadgeli karaan walaa tujziu shaatun ilaa can waaxidin hal mida maahana wax ka gudi mayso hal qof hay ka gudaysa dhowr nin hal neefa isku darsan mayso ari ah hal nina iyo ahlubeytkiisi wuu noqon karaa washaatun afdalu waxay ka fiican tahay min sharikatin fii badana neef geela in la wadaagsado toddoba ama toban toddoba qof isku darsato neef geela iyo in hal neef oo ariya gaar uu u qalo neefkaa wanaagsan wa afdaluhaa albadanatu neefka geela ugu fadli badan uma albaqaratu uma ada'nu hal neefoo geela inuu gowraco reerkiisii neef lo inuu gowraco neef idaa neef riya wa afdaluhaa albaydaau uma asafraau uma albalqaau gaduud iyo waxaa isku jira iyo iyo cadaan miyaa isku jira uma sawdaa tii madow ma garanayo midabyadaas marka aniga daliilkooda ma ma garanayo wa tushtaradu salaamatu ludxiyati udxiyadu inay nabad gasho ayaa la shurdeeyaa neefka udxiyada can ilcuyuubi ceebo allatii tanqusu laxma hilib nusqaaminaysa ceeb hilib nusqaaminaysa falaa tujziu alcarjaau tii dhutinaysay ma gudayso oo midaad dhutinaysaa dhutiinadaas waxay keeni kartaa wax badan ay cuni lahayd inay weydo walcawraau tii ishalacay midda indhahala iyadana walmariidatu tii jiranayd jiradaas ayadana hilibkeedii daciifisay fain qallat haadihi lashyaa waxyaalahaasi hadday yar yihiin jaaza waa bannaanta dhutiinadii aan waxba laga garanayno waxyar waa kii haddee alcarjaau albayinu carajuha waa inay dhutiinadeedu cadda laakiin haddii wax yaro aan saas loo dareemayna ku jiraan waxba dhibi mayso walaa tujziu lcajfaau tii caatadaahad way daahayd ma anfacayso ma gudayso iyo walmajnuunatu iyo waljarbaau tii cadhada qabtay wallatii qudicat tii laga jaray bacdu udunihaa dhegteeda qaarkeedu wa ubiina laga gooyey waynqalla haba yaraada dhegba haddii badar laga gooyey dhegtaas hilibkay ka mid ah aw qidcatun haddii gabal la gooyey min fakidihaa bawdadeeda iyo wanaxwi in kaanat kabiiratan hadday wax weynta laakiin meel yar oo gabal yar haddii uu qoriyo wax ka mudayno waxa noocaasoo kale maaha watujziu waxaa gudaysuu yidhi mashruudat luduni dhegteeda midda la jeexay iyo wamaksuurat lqarni midda geeska laga jebiyey oo bacdu marka dhegtii waa la kala jeexa waxba kama maqan walafdalu an yadbaxa binafsihi naftiisa inuu ku gowraco saasaa u fadli badan nebiga sal allahu calayh wasalama geelii badnaayo uu gowracahayay gacantuu la galay markuu isagu daalay kabacdu cali u wakiishay fain lam yuxsin hadduusan wanaajinayno wax gowrica aqoon falyaxdur ha joogo wax kasoo qayb galo meesha lagu gowraca ha ka qayb galo wayajibu an an yanwiya cinda dabxi markuu gowracahayo inuu niyeystana sunnow ee waajib wey haddii camal weeyo camalna niyuu iskaga baahan yahay inuu udxiyadii niyeysto waa laga raba wayundabu an yaakula ulua ulu inuu cuno wayuhdiya ulua uluna uu hadeeyo wayatasaddaqa biului uluna sadaqaysto ulu buu cunay waa la garto saddex meelood baa loo kala qaybsho meel buu cunay uluna waa hadiyeye hadiyada waxa weye waa dad oo baahi darteed loo siin maayo ikraam dartood baa loo siiy sadaqadana waa dad xaajo dhibaato dartood baa loo siiy intaas ayagoo ceeriinhu bixina wayajibu tasaduqu bishayin wax inuu sadaqaystaa waa ku waajib waa inqalla haba yaraatay uludkaas waa fiican tahay laakiin inuu wax ka sadaqaysto waxaase haba yaraatay waa inuu sadaqa ka bixiyo ee giddi inuu reerku wada cuno lagamara waljildu maqaarkii yatasadaqu bihi waa sadaqaysanaya aw yantaficu bihi fi lbeyti guriguu uga nafcina maqaarka ninkan udxiyadan qalay maqaarka ma gadi karo sababtu waxa weye wuxuu noqonaya udxiyadii qaarkeed buu gatay ayadoo dhanna waxaa la rabay inay sadaqa noqoto ama reerka ku baxo walaa yajuusu beycuhu inuu gadaa ma banaano walaa beycu shayin min alaxmi wax hilibka ka mida inuu gadaana ma banaano neefka qaar baa ijaar loo qaatay neefka qaarkiis baa ijaar loo qaatay waxaa la rabaa ninka qalahaya in meel kale wax laga siiyo meel kale wax laga siinaya neefkan wax ka mida lana gadi maayo ijaarna loo qaadan walaa yajuusu lahu laklu min aludxiyati almanduura udxiyadii la nadray hadduu nadray udxiyadan awal inuu udxiyo rabbigay wuxuu igu leeyahay sanadkan udxiyo inaan gowraco hadduu siaa yidhaahdo oo neefkaas uu nadro neefkaa nadarkaa waxba ka cuni maayo reerkiisu waa la wada bixina meeshaas marka wuxuu uga soo baxay udxiyadii buu uga soo baxay udxiyada in badanba waxaa lagu kabaa wax layaha caqiiqa caqiiqadaas waxa weye waqalasha midda la yidhaahdo ilmo markii ay dhashaan neefka la qalo faslun yundabu waxaa la sunneeyaa liman wulida lahu waladun ilma ninkii loo dhalay an yaxliqa ra'sahu madaxiisa inuu xiro yowma saabic maanta toddobaad wayatasadaqa sadaqaysto biwasni shacarihi timihiisa miisaankoo dahaban oo fidda marka timahaas la xiirahayo xadiidkii waana laga caqiqaynhayaa dhibkana waa laga zuulinhayaa timahaasaa ka mid a waan yuadina fii udunihi lyumna inuu ku aadaano wayuqiima uu aqimo fii udunihi lyusra dhegta bidixda ma garanayaan xadiidka meesha ku saabsan darajadiisu waxay la egtay uma in kaana qulaaman hadduu yahay wiil dubixa canhu shaataani laba neef baa laga gowracayaa tujzi'aani fi ludxiyati udxiyada gudda laba neef wain kaanat jaariyatan hadday tahayna fa shaatun shaato ayaa laga gowracay tudbax canhaa shaato neef baa laga gowracay meeshaas marka qofka caqiiqada bixinahayo kartidiisa wax ku xihan yihi haddii wiilkii labada laga rabay hal mida uu heli karo halka miduu iska gowracaya ilaa asagu wuxuusa keri karin lagama rabo maa amartukum bihi faatuu minhu mastadactum hadduusa wax kari karin sidiisabana hadda waxba ma karan wa tudbaku waa la kariyaa buu yidhi bixulwin shay macaan kolleyba hadda xulwigaas wuxuu ka rabaa ma malaynahayaa waxa la yidhahdaa tafaa'ul inuu ilmahan uu noqdo ilmo dabeecad macaanoo wax uu noqdo walaa yaksiru lcadma laftana ma jebiyo taas iyaduna waa sidoo kale tafaa'ul caaisha miya maaqa hadalka qofka laga sheegay ha laga dhigo xibna xibnaha laga dhigo yaan la jejebin asagana waxa wey tafaa'ul calaa salaamati alwalad wa yufariqu cala alfuqaraa'i fuqaradu ku kala geyna marka haddee waxyaalaha ku soo arooray caqiiqadaas axaadiidtu aad bay usoo gaagaabantaho xadiidka algulaami murtahanun bicaqiiqatihi iyo xadiidka kaloo ku saabsanaa nebiga sal allahu aleh wasalam ee uu ka caqiiqeeyey wiilashii iyo xadiidkan kaloo ku saabsan maanta toddobaad in wax laga gowraco oo magac loo bixiyo axaadiidtu waa iska soo gaabantahay waxyaalahan kale oo naagtii qaabilada ahayd in lug laga siiyo umulisadii iyo muxuu ahaa lafaha inaan la jebin waxyaalahaas aaaar un in loo cuskada maahane ee axaadiidta marfuuca ahi meesha waa ku yarta wayufariqu cala alfuqaraa'i fuqaradii buu ku kala geeya wayusamiihi bismin xasanin magac wanaagsan ayuu u bixiyaa ka muxamadin wa cabdiraxmaan magacaas marka marka la bixinayo haddii la rabo in caqiiqo la sameeyo maanta toddobaad baa lala sugaya magacii iyo waxa laysku bixinayaa iyo mxuah caqiiqadii haddii caqiiqo in la sameeyo aan la rabinba markii u dhasho waa la yskaga bixina oo dhowr wiiloo nebiga sal allahu caleh wasalam loo keenay mid walba taxniigii markuu sameeyo timir xooga afka uu geliyey magacna waa horuu ka sii udxiyo iyo caqiiqa markii laga hadlay waxa weye waa hilib marka waxyaalihii cuntooyinka ahay oo kale xoolaha waxa kaloo hilibkooda la cuni karo waxyaalahaasu baab asagana dabageli baabulcadcima cuntooyinkii cuntadaas waxaa laga wadaa waxyaalaha in la cuna bannaan tahay iyo waxyaalahaise bannaana yu'kalu baqaru lwaxsh biciidkii baa la cuna baqaru lwaxsh waa lo-da waxshiga ah waa biciidkii wa ximaaru lwaxsh dameer farowgii waadabc dabcaas hadde dadka qaarna waxay ku sheegaan waraabaha qaarkoodna waxay yidhaahdaan waraaba doqob waaclab waalcarnabu bakaylihii waalqunfudu kashiidadii waalwabhu kadaf bay yidhahdeen laakiin geedaan bahlaan aqaan maa waadabyu eeladii waadabbu dabbadii waa masadaan hadda soomaliya u taqaana mid xoogaa ku dhadhow waannacaamatu gorayadii waalkhaylu fardihii intaas waa la cunaa walaa yu'kalu sinowru mukulaasha lama cuno wala alxasharaatu almustakbasatu xasharaadka la qurumaysto ka namli quraanjadii iyo wadubaabi tixsigii wanaxwiha walaa maa yataqawaa wixii ku xoogaystoo quudaysta binaabihi micigiisa waxa wax ku cuna kal asadi libaaxi waalfahdi haramcadki wanamri shabeelkii wadi'bi yeydii wadubbi dubbigaas anuu garan mahayo waalqirdi iyo daayeerkii wanaxwiha wixii la mida intaas haddee miciga wixii lehoo mici wax ku disha xadiidku waa ka si gaara uu u magacaabay nebiga sala allahu caleh wasalam uu yidhi lama wamaa yasdaadu waxa ku ugaarsada bilmikhlabi ciddida oo shimbirihii ka mid a shimbiraha ciddida ku ugaarsada ayagana lama cuno kasaqri washaahiin gorgorka on kollayba nuucyaashiisii wey waalxida'ati dafadii waalquraabi tukihi ilaa quraaba zarci maaha quraaba zarcigaas marka wuxuu leeyahy mid yaroo madow weeyo asagu aan baktiga iyo waxaas cunin wuxuu cunaa cagaarka kale ah fa yu'kalu kaas waa la cunaya quraabu zarci intoodaasna la cuni mahayo shimbiraha ku ugaarsada cidiyahooda iyo xayawaanka micida wax ku disha labadaasna la cuni wamaa tawallada wixii dhashay min ma'kuulin wax la cuno iyo wakayri ma'kuulin laa yu'kalu la cunima wax la cuno iyo waxaan la cunin ayaa iska dhalay kalbaqli baqashi weeyo faras iyo dameer iska dhaleen walyacfuuri yacfuurkaas shimbir weeye oo anugu aana garanayn marka dabca haddii waraabaha laga dhigo marka wuxuu noqonayaa inuu mustatno ka noqdo wixii oo micida laha taasuu noqonaya kolbase wuxuu ku fiican yahay dadka luqadda u dhashay inay bahalkaasi midka uu yahay bixiyaan bahallaha iyo waxyaalaha la adeegsado waxaa ku fiican dadkii luqadda u dhashay wax yaqaana inay kulleyba culimmada soomaalida waa iska dadaaleen wayu'kalu waxaa la cunaa kullu saydi lbaxri badda ugaarteedii oo dhan ila difdac raha maahane iyo watimsaaxa yaxaaski marka kolleyba waa kuwaas kuwo oo badda kaliya aan ku noolaane birigana iska shaqaysta ee saas inuu wadaylata kullu maa dara wuxuu dhibay akluhu cunidiisu ka summi sumtii iyo wazujaaji dhaladii iyo waturaabi ciiddii waxyaalihii qofka dhiba marka dee waxyaalaha badda sideedaba ku nool aan badda ka soo baxayn ee badda iskaga jira oo haddii badda laga soo bixiya dhimanahaya kuwaas waa iska saydulbaxr wax badan waxaa aqwaal ay ku jirtaa culimmadu ay ka murmaan waxyaalaha badda ka soo baxayo beriga muddo joogahayo ku laabanahayo kuwaas xoogaa muran uu ku jira wa kullu maa adara wuxuu uu dhibahayoo dhanba wa kullu maa adara wax alla wuxuu dhibahayo akluhu cunidiisa ka sumi sumtii wey wzujaaji dhaladii wey waturaabi ciidii aw kaana najisan ama najaaso wixii ah aw aahiran mustaqdaran waa daahirwaase la qurumaystaa kalbusaaqa canuuftii walmaniyi wey laa yaxilu aklu intaasoo dhan in la cunaa xalaal maaha mid dhibka dartiis uu jirka dhibahayo loo diiday mid najaasada loo diiday mid istiqdaarkan loo diiday fain idara hadduu u baahdo ilaa akli lmaytati meyte cunideed hadduu u baahdo akala minhaa wuxuu ka cunaa maa yasudu ramaqahu waxa naftiisa celiya ayuu ka cunaa sadu ramaq ramaq waxa weye naftii oo qofka kasii socota xoogaaga ku haray wax intaas celiya ayuu ka cunaa macnaha meytada wax oo la macmacaansadoo la shiilshiishoo la sameeyo oo saas laga dhigi maayee naftaa lagu celina fain wajada hadduu helay meytatan wa dacaama alkayri meyte iyo dad kale cunto uu iska leeyahay aw meytatan wa saydan meyte iyo ugaar wahuwa muxrimun muxrimna uu yahay akalalmeytata meytadu cunaa oo xoolaha xaqulkayrku isaga oo awalba mamnuuc ka haddana kayrkaasi xaq ku siila meytadan saydkanna waa wax isagana la sii adkeeyo waxaa la yidhi qofkii dilaha ka bixiyo fidyaha bixiyo marka meytada iska caadiga aha dhaantuu leeyahy kolleyba ugaarta oo biriga haddii uu qofka muxrimkaahi dilo oo uu ugaarsada se laftiisu meytuu noqona marka meytadaas oo isagu dilay oo fidyada laga sii rabo iyo meyto aan waxba laga rabin meeshaas marka wuxuu dhawaystay mid aan waxba laga rabin oo taas waxay arrinteeduna sii adag tahay ayaa muuqanaysa meeshaas marka meytadii naf buu hadda u cabsaday waa cunay jidka uu ku joogo uu ku socdo wax cuntaaho beri iyo beri dambeya ka horeeya ma jirto haddana inuu intii oo kale gaaro ka maqan waa iska zaadanayaa markii ay marka u suuro gasho wax xalaalo nafku ku ceshadaa in la gaaro markaasuu iska reebe waa iska reebe laakiin hadda hadduu markaa nafta ku ceshado wuxuu garanaya inuu gaari karo meeluu xalaal ka gaari karo bis naftuu ku ceshanaya waa ka socon inteeda kale waa ka tegi laakiin haddaan wax u muuqdo kale la arag oo is leeyahay maalmahan meetadaan maana wax kaloo kuu muuqda aan la arag wixiis waa iska zaadana ilaa naf ku celis weeye arrintii baabu saydi wadabaa'ih ugaarsigii iyo gowracyadii ugaarsiga iyo neefka gowriciisa wixii la gowracahayo labadoodaasoo laba xugun ku kala jiraan labadaas laa yaxillu xayawaan xayawaan ma xalaal noqdo ilaa bidakaati gowrac maaha wax xayawaanay gowrac la-aan ma xalaal noqdaan ila samaka waljaraad samagaasoo wixii badda ku jiray ah iyo jaraadkii ayixi fataxilu meytatuhuma xadiid haddee mawquuf ah ayaa ku soo arooro laba mxuu ahaa meyto noo xalaalay naloo xalaaleeyey iyo laba mawquuf buu iska ah lakiin waa macna almarfuuc baa layidhaha wayaxrumu waxaa xaaraama maa dabaxahu majuusiyun wuxuu gowracay majuusi wada murtadun majuusiga dabka caabuda iyo murtad iyo caabidu wathanin sana mid caabuda iyo wa nasraaniyu lcarabi carab nasraanigeed oo asal isagu nasaara ma uusan ahayn ee hadduu nasraani noqdo meeshaas marka waxay yidhahdeen nasraaninimada qofka waxaa laga fiirinaya qofkii galay bacda tabdiil markii diintaas la bedelay kabacdi dadkii galay dadkaas waxba laga soo qaadi maayo laakiin dadkii usuul ahaan awal iskaga jiray nasaara loo xisaabin wayajuusu dabxu gowrac baa bannaan bikulli maa lahu xaddun wax kastoo af leh yaqdacu waxgooye af waxgooyo shaygii lahoo dhan waxbaa lagu gowraci kara aaladda wax lagu gowracahayaa shardi maan inay bir tahay wax af leh ila sinna iligii iyo walcadma laftii iyo wadufra ciddidii maahan min alaadamiyi waqayri muttasilan la xiriiriya oo munfasilan ka go'naaya oo nebiga sal allahu calayh wasalam maa an hadaad dama wadukira smullaahi fakul buu yidhi ila sinna wadufra markuu sii caddeeyey wuxuu yidhi ama sinnu facadmun marka laftoo dhan ba inay mamnuuc taha meeshii ka soo baxda sinnigu waa waa laf wamaa qudira wixii la kari karo calaa dabxihi in la gowraco ushturida waxaa la shardiyaa qadcu xulquumihi wa marii'i xulquumkaasoo midka neeftu marta ah iyo marii ah oo ah midka cuntadu marto labadaas hunguri caddaha hunguri madoobaha waa in la gooyo waa shay in la gowraco gacanta lala galaa suuragalka wayundabu waxaa la sunneeyay an yuwajaha ilal qiblati qiblada in loo jeedo wa an yuxidda shafrata meodida inuu afeeyo waliyuxidda axadukum shafratahu wayusrica inuu dedejiyo imraaraha marinteeda inuu dedejiyo degdeg u gooyo wayusamiya allaah alla uu magacaabo tacaala korahay wayusalli cala nabiyi sal allahu calayh wasalam salligaasna kolba waxaa loo deliishaday haddii alle la xuso nebigaa la xusaan saasoo kale loo deliishaday hadda wax mansuusoo kusoo arooray ma arag wayaqdacu ladwaaja biyo buufyadii buu gooyaa kullaha adwaajdaas markuu qofku carooda iyo xiidadan buuxsama waa goyna ayada wuxuu ka dhigay sunnadii buu ka dhigay laakiin haddii la gooyo xulquum iyo mari kifaaya wa an yanxara alibila geela inuu gowraco qaa'imatan dhuundhawa qaa'imatan iyadoo taaganoo mucaqalatan ee la xiray lug baa laga xirahayaa markaasaa isagoo taagan lagu dhufana cabdulahi bn cumar markuu u yimid nin ayadoo fadhiday gowracaya wuxuu yidhi ibcadhaa qiyaama warkici sidii nebiga sal allahu alay wasalam u yeelo wayadbaxu waa gowraca maa cadaahaa wixii ka soo haray geelaas mudajacatan ayadoo jiifta calaa jambi hal aysari dhinaca bidixda walaa yaksuru cunuqaa luqunta kama jabsho tacdiib bay noqonaysaa walaa yasluquhaa haragga kama bixiyo xataa tamuuta ilaa ruuxu ka baxo haragka ka bixin ma tacdiib ziyaadahu noqona wayushtaradu anlaa yarfaca yadahu gacanta inuusan ka qaadin fii anaa'i dabxi gowraca dhexdiisa meeshaas waxaa laga fakaraya birtiibaa xoogaa lagu jaray dhex markay joogtaa bir kale la doontay neefkii dhimashadii waa kusii socota waa kusii socotaa ma welina ma gaarin gowricii marka gowriciina lama gaarin naftiina waa iyaduna waxa weye waa waa sii baxaysaa marka meeshaas waxaa la rabay inay gowrac nafta ku baxdo oo qofka u did fain rafaca hadduu kor yeelo qabla tamaami qadci lxulquumi walmarii'i uma qadacaha uu gooyo lam taxila xalaal noqon mayso laakiin waxyaalaha uun qofku uusan ka baxsan karinoo birtiibuu ku kirkiraya markaasay mar xoogaa ka fakato saasoo kale oo uu shaqadaas ku jiro hadda meel uu ka maraba kaas male وأما السيد أغارك قوري عين تاسو قبحي وأما السيد فحيث أصابه سهم أغارك وحيالها انت لسوقفت إن لقوري عام بأقولين وبحسن عيا ما بأقولين لسوقفت وأما السيد فحيث أصابه سهم ماشي اللي بقرده أو الجارحة أما شيء أغاره المعلمة للتببري ماشي كأسبته oo famaata uu dhinto qabla qudrati intaan la karin ala dabxi gowri ciisa xal xalaal buu noqonaa leebbu ku ugaarsanay bismillaahi buu yidhi leebkiibuu ku tuuray meel kasta ha uga dhacee haddii gowrac laga gaadhsiin waayo xalaal buu noqonayaa leebkaasaa gowrac u noqona haye jaarixadii ey ama wax kale waxbuu ku ugaarsanahayey markaasuu ku diray waana shay tababaran oo markii la diranahaya dirsamahaya markii la joojiyana joogsamahaya markaasuu ku diray markaasuu qabtay meesha uu qabtay intuu la rafanaya neefkii waa dhintay gowrac laguma soo gaarin marka neefka ugaarkaas qabashadiisa ayaa ayaa gowrac u noqonaysa xalla xalaal buu noqonaya idaa arsalahu hadduu diro basiiru nin wax arkahayo taxillu dakaatuhu gowriciisu ay xalaal tahay ama basiirkaas haddee waxaa la diidahayaa nin aan nin aan waxbaba ka warqabin oo ugaari aan waxbaba ka warqabin hadduu ey iska diro wuxuu ku diray aan la arag waxaa la rabaa wuxuu wax ku dirahayo wuxuu ka warqabay inay yihiin idaa arsalahu basiirun taxillu dakaatuhu gowriciisuna xalaal yahay hadduu yahay majuusi hadduu yahay murtad iyo kuwaas ugaarka uu dilo gacantiisa ku dilo iyo midkuu leeb ku dhifto iyo midkii uu ey ku diro iyo waxoo dhan xalaal noqon maayo walam yamut isaydu uusan ku dhiman biiqali sahmi leebka culayskiisa bal bixaddihi afkiisa uu ku dhintay leeb buu ku tuuray leebabka qaarkood ama usha oo micraadka ay odhan jireen afkaanay bir ku leedahay intaana waa ka weyn tahay marka waa ku tuur markii nabiga la weydiiyey sal allahu alay wasalam wuxuu hadday afka ugu dhacdana waa xalaal wey hadday jirjir ugu dhacdana waqiidu kan waa la garaacaya birba maba taabanba beriba ma aysa taarana waa la garaacay marka jirjir bay ugu dhacday marka wuxuu leeyahay sahmiga leebka lagu tuuray culayskiisii kuma dhima ayo hadduu ku dhintay markaas wax la garaacuu noqonaya walmawquuda tiduu gela laakiin haddii afka uu ku dilay afka haddii xoogna waa wata iyo culays waa wata mar hadduu afkii ku dilay wuxuu noqonayaa xalaal laakiin hadduu jirjir ugu dhacayo culayskaas ku dhacay dartiis ugu dhintay waxa weye waa waqiid walaa akalat iljaarixatu wixii ugaarahayeen waa inaysan aysan cunin minhu xaggiisa shay-an waxba waa inaysan ku cunin eygii baa lagu diray markuu tagay asigii baaba ka dhalka marka fa innii akhaafu inamaa amsakahu calaa nafsi xadiidkaasaa ku jiro ninkii weydiiyey wuxuu yidhi haddii uu cuno waxaan ka cabsanaya inuu asagu qabsada adigaba uusan kuu qaban marba hadduu cunay fa in maata hadduu dhintay biiqali iljaarixati shaygaan ugaarahayo culayskiisi xalla xalaal wey oo haddaa eygaan ku jirto isla rafanahayaanu culays ku dilo meel ka qabsado oo kaas waxa weye meel laga maro male meel laga maro male laakiin leebkan hadduu jirjir ugu dhaco wax la garaacuu noqona wa in asaabahu sahmu hadduu leeb ku dhaco oo fa waqaca fii maain biyo uu ku dhaco oo calaa jabalin buur korkeed ka soo dhaco calaa jabalin buur korkeed uu ahaayo uma taradaa minhu uu ka soo hoobto oo famaata uu dhinto aw qaaba canhu uu ka maqnaado bacda an jurixa markii la dhaawacay ka bacdi uma wajadahu uu helo meyitan asagoo dhintay lam yaxilla xalaal noqon meeshan waxa weye shaqadii isagu uu sameeyey iyo shaqo kalaa meesha isla gashay laba sababood baa timid middu u dhintay gaar looma cadayn karo leebkiibuu ku dhintay biyuu ku dhacay ma biyihii uu dhintay ma leebkiibu u dhintay la kala garan maha laba sababood baa isku timid midna xalaalnimay keenaysa midna xaaraannimay keenaysa tii xaaraamnimadaa la qaada buurtan korkeeda leebki ugaarkii saaran buu ku dhiftay ama gurigan korkiisa saaran waa soo dhacay dibir buu ku baaba marka ma dibirtiibu u dhintay ama leebkiibu u dhintay la kala garan maayo waxaa laga soo qaada inuu leebkii uusan u dhiman dibirtii ku dhintay sidaasoo kale xadiidkii midkii ku jirtay haddii eeyo badan anugu eygegaan daruu yiri eeyo kalaa ugu tegey marka wuxuu yidhi innamaa samayta calaa kalbika walaa tusami calaa kalbin aakhar eeyada kale cid dirsatay ma jiraan marka haddii kaagii iyo kii kale iskugu tageen kuwa kale waxba ku xalaaloobi maayaan shaygii marka xaaramnimadaa laga soo qaada haye leeb buu ku dhiftay waa cararay markii uu tegay haddii leebkiisa raadkiisii maana wax kaleba aan lagu arag waa iska cuna wax kaloo raadihi meeshii kuma yaallaan laakiin bahal baa cunayoo wax ka cunayoo saas marka bahalkaanaa dilay ma leebkii baa dilay wax la kala garan ma markaas waxaa laga soo qaadahaya inuu bahalkaasi cuno sabab baa meeshii baciirun kaas waa ugaartii cararayso aan la garan karin aan la qaban karin leeb iyo shimbirkaa lagu diro iyo mxuu ahaa bahal lagu diro iyo oo ey iyo wax noocaasoo kale la adeejin karo waidaa nadda baciiru neef geeli hadduu cararo iyo wanaxweeye wixii la mid watacadara raddu in la soo celiyaa suuragal bay noqon weye in lasoo qabtoo la gowracaa waa laga caajis aw taraddaa wuxuu ku hoobtay fii bi'rin ceel watacadara ikhraajuhu in lasoo bixiyaana waa suurogeli weye ceelkii madaxii meeshii laga gowrici lahaayoo dhanba hoos bay jiraan lama gowrici karo ceelkii waa laga soo bixin kari waaye fa ramaahu bixadiidatin uu bir ku tuuro fii ayi mowdicin kaana meel kastoo min badanihi jirkiiso famaata u dhinto xalla xalaal buu noqona neefkan geelaay waa cararay nebiga sal allahu caleh wasalam markii neef geelihii saxaabadii ka baxsadoo nin leefku ku dhuftay wuxuu yidhi ina lihadihi albahaaima awaabida ka awaabid ilbaxshi famaa nadda minha fasnacuu haakada sidaan yeela leeb baa lagu dhiftay leebkii ugu dhintay marka neefkaas cararay meeshii wax looga dhifto uu dhaco haddii gowrac la soo gaarana waa la gowraca haddii la gaari waayana saasuu xalaal ku noqon midkaan ceelka ku dhacay haddii waran la qaato caloosha looga dhifto oo sidaas uu ku dhinto sidiisaasaa lagu qalana ee in lasoo bixiyo dhuunta laga gowraca shardi maaha ma suuro geli karto hadda dhuun in laga gowraco dhuunta in laga gowraco hadda suuragal ma والله سبحانه وتعالى أعلم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب النذر نذرك soomaalidu maqan sharad bay iska yidhaahdeen nadarkaas marka wuxuu yidhi huwa luqatan alwacdu bikhayrin aw shar wax la yabo huu asalka iska ah wa sharcan iltizaamu qurbatin lam talzam biasli sharci waa inuu qofku laasimsado shay alle loogu dhowaado aslu sharci laazim aan ahayn shay awal iska mashruuc ahayo sunno aha laakiin waajib aan ahayn shaygaasuu laasimsaday marka waajib buu ku noqona laa yasixu nadru ilaa min muslimin mukallafin fii qurbatin bilafdi laa yasixu nadru nadarku ma ansaxo ilaa min muslimin muslim maaha gaalkama guntama mukallafin mukallaf ah sabi iyo majnuun iyo ku laazimay ka ansixi maa fii qurbatin qurbo fiigee maahan wax kale ku ansixi maa shay aan awalba qurbo ahayn oo cibaadaba ahayn hadduu laasimsado ma ansaxayso sidii ninkii oo abuu israa'iil oo wuxuu laasimsaday inuusa fariisanoo harsan oo soomo marka intii qurbada ahaydna waa loo daayo soomka dhammaystir baa le wixii kalena iskaba dhaaf wixii kale waa iska dhaaf ma ansaxaysa bilafdi haddana wuxuu ku dhawaaqo waa inay tahay ee hadduu niyadda wax ka laasimsado niyaddaas laasimsigeeda keligeed nadarkii ku socon ma lafdi waa inuu leeyahy lafdigiibuu marka xoogaa uu taabtay wa huwa lafdigaasi lilaahi calaya kada waxaasa alle igu leeyahy ow calaya kada waxaasa igu laasima fayalzamuhu waxaa ku khasab noqonaya alityaanu bihi inuu la yimaado marka nadarkaasi waa nadar wax ku xiran aan la arago alla wuxuu igu leeyahay inaan bishaan ictikaafo inaan laba maalmood soomo inaan afar ragcad tukado waxaas u laasimsaday shuruudiya waxba kuma xirna waa laasimsaday sidaas u laasimsaday waxaa laga rabaa inuu oofiya laga raba waman callaqa nadra calaa shayin faqaala in shafa allaahu mariidii facalaya kada waman callaqa ninka ku xira annadra nadarkii calaa shayin shay ku xira waxbuu ku xiray waxaa sadaan helay faqaala wuxuu yidhi inshafa allaahu maryadii ninkaan iga jirna hadduu alla ii caafiyo facalaya kada intaas ayaa korkayga intaasoo xoolahan sadaqaysanaya intaasoo salaadahan tukanahaya waxbaa waxbuu laasimsa lazimahu lwafaau inuu oofiyaa ku laasimahaya bima iltazamahu wuxuu laasimsaday cinda shifaa'i markuu raysto qofkii markuu raysto shardigii uu helo inuu inuu oofiyo ayaa laasimku noqonay nadarka marka waxaa la yidhaahdaa wuxuu u qaybsamaa nadru tabaruc iyo nadru lajaaj nadru tabaruc waa mid daacaon looga qasta isaguna midna waa mucallaq midna waa munajis kii horeo lilaahi calaya kadaa waa munajis waxba kuma xir midkan dambo in shafa allaahu mariidii fa calaya kadaa wuxuu ku xiran yahay shardi waa nadru tabarur munajaz iyo nadru tabarur oo mucallaq nadru lajaaj nadru lajaajkaasi waxa weeye waa marka dadku murmaanoo doodaanoo isku caroodaan haddaan waxaas iyo waxaa sameeya intaasaa korkayga ah saasoo kale u yidha dhaar dhaar buu uu ka agdhowya kaas waxaa leeyahay nadru lajaaj waman nadara ninka nadra calaa wajhi lajaaji dood iyo walqadabi caro faqaala yidhaah in kallamtu zaydan hebel haddaan la hadlo facalaya kada intaasoo ragcaan tukanahaya intaasoo xoolahan bixinahaya hadduu saas yidhaahdo fa huwa bilkhiyaari khiyaar buu ku jiraa idaa kallamahu hadduu la hadlo bayna alwafaa'i inuu oofiyo wixii uu ballan qaaday bixiyo wa bayna kafaarati lyamiini kafaaratulyamiin inuu bixiyo in dhaar uu ka soo qaado oo kafaaratulyamiin iska bixiyo iyo wixii awal uu ballan qaaday inuu bixiyo labadaas u dhexe labadaasaa u furan buu leeyahy fain nadara alxaja xaj hadduu nadro raakiban asagoo korsa oo fa xaja uu xajiyo maashiyan asagoo lugaynahay aw nadara hadduu nadro alxaja maashiyan asagoo soconayo inuu xajiyo oo fa xaja raakiban asagoo daabad korsan uu xajiyo ajza'ahu wa calayhi damun dhiig baa korkiisa oo qofku haddii uu awal inuu xajiyo oo lugeeyo uu nadro oo uu ku dhibaatoodo oo iska dhaafo gaadiid koro marka gaadiid waa kori karaa laakiin wax ma laga rabaa mise lagama rabo fuqahada ikhtilaaf baa ku jira sheekh wuxuu iska qaatay dhiig baa korkiisa waa inuu wax bixiyo wain nadara haddii uu nadro almudiya ila alkacbati kacbada inuu aado aw masjid اlmadiina aw alaqsa masjid alaqsa lazimahu dalika waa ku laazima waa saddex masjid oo la yidhi masjid kale looma rarto ilaa saddexdaas maahane waa kusoo tukanhayaa masjid kale looma aado saddexdaas maahane masaajidda kale kii artaa iskaga tukanaysaa beledka waa kala dooran kartaa masjidka hebel waa ka jamaaca badan yahay midkan salaadiisu sunnay ku socotaa laakiin hebel salaadiisa ibtidaaci waxbaa ku jira waa kala dooran karta laakiin safar meel loo safrahayo salaad meel hebel lagu soo tukado saddexdaa masjid baa iskale saddexda masjid masaajid kaloo nabiga aadi jira jirta sal allahu calayh wasalam quba oo kale laakiin safar ma ahaan jir quba hadda magaalada madiine dhexdooda ku jira maalmihii horena wuxuu ahaa xaafad madiine ka mid a wain nadara hadduu nidro wayajibu waxaa waajibahaya an yaqsida alkacbata kacbada inuu qasto bixajin oo cumratin kacbadan aadahayaa haddii uu nadro kacbada bilaash looma aadee waxaa la rabaa xaj iyo cumro midkood inuu niyeysto kacbada ilaa bilaash looma aado masjidkii madiine masjidka ee maka ma uusan odhana kacbaduu sheegtay kacbada waxaa loo aadaa xaj iyo cumro wa an yusalliya inuu tukado fii masjidi almadiinati aw alaqsaa aw yactakifa waa inuu ku ictikaafa masjid hebel inaa aadaa alla igu leeyahay hadduu yidhaha masjidka bilaash loo aadi maama ku tukada ama ku ictikaafa wixii masjidka loo aadaya cibaadadaas wain nadara hadduu nadro almudiya aadid ilaa kayrihaa masaajidaas kayrkeed oo min almasaajidi ah saddexdaas masjid waxaan ahayn lam yalzamhu ku laazima masjid hebel inaan aado oo aan kusoo tukado masjid hebel masjidka agtiisahu iskaga tukana waman nadara sawma sanatin bicaynihaa lam yaqdi ayaama alciidi wاltashriiqi waramadaana waayaama alxayd wاlnifaas ninkii nadra sanad inuu mucayana inuu soomo sanadkan kun iyo afar boqol iyo labaatan iyo labo hadduu yidhaha inaan soomo uu nadro waa sanad mucayana sanadkii hore iyo gadaalba mucayan buu ka yaho sanad go-an wey ayaamaha ciidda iyo tashriiqa iyo ramadaan iyo ayaamulxaydi wanifaas haween haddii ay tahay maalmahaas kuma jiraan maalmahaas ma geli karo marka maalmahaasi ayagu waxa nadarkoodu ansaxay kuma jiro intii kale ayuu marka soomahayay maalmahaasi asiyagu nadarkoodu ansixin waman nadara salaatan salaadoo iska duuduuban inaan alle u tukado dartiisu alle igu leeyahy salaadaas ma babayaani ma laba ragcaa ma afar ragcaa lazimahu rakcataan laba ragca ku laazima waa aqalu salaad salaad inta ugu yar waa laba ragco aw cidqan xorayn buu ayuu nadri inaan wax xoreeyo intaasoo qof ma odhan ajzaahu waxaa kuu u gudahaya maa yaqacu calayhi wuxuu ku dhaco al-ismu magacu qof un inuu xoreeyaa laga rabo hal qof inuu xoreeyo maxaa yeelay xorayn buu sheegtay xorayntaasi wax un ay ku rumoobi kartaa laga rabo qofka weyn qofka yar waxba loo kala saari meeshaas sheekhu wuxuu uga soo intihooday baabkii oo ku saabsanaa cibaadaadka oo qofka iyo rabbigiis cibaadaadka u dhexeey qismu lcibaadaat hadda waxaa meeshaas ka bilaabanahay qismulmucaamalaat sida kitaabku u dhigan yahayna markii aad fiirisid waxaa kuu soo baxaya afar qaybood ayuu u qaybsan yaho qaybta mucaamalaadka ee qaybta cibaadaadka iyo qaybta mucaamalaadka iyo midii qoyska iyo qaybtii dambeoo janaayaad lagu magacaabo ku saabsan waxyaalihii dowladdu fulinaysa ama dadka ay kala xukumaysa ha noqoto iyo xuduudda iyo waxyaalahaasay fulinayso ama jihaadkii ama sidii gaalada loola macamaltamahayey axkaam dowliya dadku ay yidhaahdaan waxyaalahaas oo fuqahada ay ka soo qaadaan janaayaad ama jiraax saasoo kale ay ka soo qaadaan afartaas qaybo uu ahaa sida marka aad fiirisa kitaabku u dhigan yahay qaybta ugu horeysa ayuu aada u badi saddexda qayboodoo dambana waa soo koob waxay la tahay inuu qismiga cibaadaadku hadduusan nus ka badnayn nus waa ka badan yahay qismiga cibaadaad hadda marka qaybtii mucaamalaadkaa la gelahaya insaan wuxuu u baahan yahay xawaa'ijtiisa siduu ku helo inuu dadka kala kaashado haddii ninka la yidhaahdo biyo haddaa u baahan tahay ceelkaaga qodo oo haddaa kab u baahan tahay samayso oo kitaab haddaa u baahan tahay adugu daabaco oo dhar haddaa u baahan tahay adugu samayso waxuu kala gaari karaa ma jiro waxaa ma samaysan kara oo wuxuu u baahan yahay inuu dadka kala kaashado oo qof walba qofka kale wax ka faa'iidaysto waxa wax looga kala faa'iidaysan karaa lagu kala bedelan karaana waa mucaamalaadkaas mucaamalaadkaas wey wax wax lagu kala bedelan kara marka wuxuu ku bilaabay beec kitaabulbeyci beecaas marka aslu luqa waxa weeye muqaabalatu shay bishay laba shay haddii la isku aado wuxuu yidhi sharcan muqaabalatu maalin bimaalin calaa wajhin makhsuus loogaa waa soo gaabshay wejhi makhsuus ijmaal baa ku jira wejhu makhsuuskan waa ijmaal baa ku jira xoogaa yar hadday furfuraan waxay yidhaahdaan caqdu mucaawadatin maaliyatin tufiidu milka caynin aw manfacatin cala ata'diib mucaawado waa inuu noqdaa laba shay oo la kala bedelaan qof waxaa iska siisay isaga keliyaa la siiyey wax la kala bedeshay ma jiro mucaawado waxaa ku baxaya caqdulhiba sadaqa qof baa wax iska siisay maaliya waxaa ku baxaya waxaan maal ahayn laba qofoo midkaana waa salaamay kii kalena waa ka ridiyay waxbaa la isbaqaabiliya laakiin wax maalih meesha tufiidu milka caynin cayn milkiidu gurigaana layskugu yimid waa la kala gatay ninkii awal lahaa maahan maanta nin kalaale beecii mucaawadadaani waxay faa'iidaysay milka cayn in la milkiyo cayn baa la kala milkiy tufiidu milka caynin aw manfacatin cala ata'biid manfaco oo abada manfaco abada yaa garan kara oo la gadana manfaco oo abada oo la gadana manfacada waxaad la yaqaanaa guri baa la ijaartay manfacadu bil laba bil hal sano sano sanatayn arbaca sano cashar sanawaad waxbay ku xihanta laakiin manfaca abad manfaca abad manfaca abad miaalada culimmadu soo qaadaan waxaa ka mid ah xaqu lbinaa wa xaqu lmuruur xaqu lbinaa wa xaqu almuruur xaqu lmuruur waxa wey ninkaani jid buu waayey nin kaloo xigu wuxuu yidhi intaa jidkan kaa gatay maritaan dartiis lacagtaas lagu heshiiyo la kala qaatay weligiis ninkaa jidkaa lagama xiri karo inuu maro xaq buu leeyahy xaqulbinaa waxaa la yidhahdaa isaguna jira gurigaana u dhisan hal daabaq weeye daabaq kaluu kor rabaa inuu kor saarto marka gurigaas korkiisa inuu dhistuu ka garta inta gurigaasi dhisan yahay isagana waxbaa meesha u saarnaana xaqulbinaa wuxuu ka gatay waana manfaco wax caynaho la taabsiin karaa ma jirtee guriga kordegidiisa iyo meesha maridiisa xaqu lbinaa iyo xaqu lmuruur baa leeyihi waa beeca iskaga jira marka waxaa leey caqdu mucaawadatin maaliyatin tufiidu milka caynin aw manfacatin cala ta'biid baabkan mar haddii lasoo galo lagama maarmo tacaariifta tacriif baabkii walba waa inuu kitaabkii la galaaba waa inuu tacriif leeyi lagama maarmoo kale haddana in arkaantiisa la aqoonsado imise rugni baabkaasi ka dhisan shaygaan la qabanahayaa imise waxyaalood buu iska maarmi karinoo marka intoodu isku yimaadaan uu dhismi karaa arkaantu waa saas rugnigii kastaaba shuruud buu leeyahy haddii qofka arkaantana aqoonsado rugni walba shuruuddiisana aqoonsado shuruudda muxtarasaadkeedana aqoonsado shardi walba wuxuu bixinaayo baabkiioo kooban buu helhayaa hadhowti waxa u suuragala markii mawduucaas laga hadlo fikrad fiican buu ka qabay fikrad fiican ayuu ka qabay marka laga maarmi mahayo waxyaalahaas waa inuu tacriifkii yaqaano waa inuu arkaantii yaqaan rugni walba shuruuddiisa waa inuu yaqaan masalo kaloo ahamiyad iska leh oo ku saabsan mucaamalaadka waxa weeye baabulmucaamalaad iyo baabulcibaadaad waxaa u dhexeeya farqi jawhari farqi farqigaas jawhariga waxa weeye cibaadaadka cibaadadii aan shay mansuusii kor saarnayn cibaadadaas cibaado oo cibaado la yska raba ma laakiin mucaamalaadka waxaa loo sameeyey usuul caamo usuushaas caamka inaysan ka dhex bixin baa laga raba usuushaas caamka inaysan ka dhex bixin ayaa laga rabay marka cibaado markii qofku cibaado samayn tagay wuxuu su-aashiisu ka bilaabanaysaa cibaadadan yaa i faray laakiin haddii mucaamalo ay tahay mucaamaladan yaa ma la xaraantinimay waxyaalihii oo laga mamnuucay ma gelaysa cibaadadan muxuuaha mucaamaladan marka hal qodob kasta oo mucaamaladaas ku saabsanba in nas kor saaran yahay shardi maaha laakiin waa inuusan nusuusta jiirin oo ka bixin inuusan jiirin baa laga raba walaa taquuluu lima tasifu alsinatukum lkadiba haadaa xalaalun wahaadaa xaraam adiga inaad meel uun iska jiirtid oo lama rabe waxaa la rabaa usuushii caamka ahayd oo sharcigu u dhigay inuusan ka dhex bixin arkaantiisa markii hadda la xisaabiyo haddii lasoo gaabsho waxaa la odhan karaa waa saddex caaqid macquudu calayhi iyo siiq meeshaan waa in laysla hadlaa siiq haddii lasii kala bixbixiyo caaqidkii laba u kala baxayaa baac iyo mushtari macquudu calayhiga shayga lagu kor heshiinayaa laba u kala qaybsamahayaa aman iyo muaman ama mabiic iyo aman siiqadiina waa qowli ijaab ninkaana hadal buu keenay ninkaana hadal buu keenay wuxuu laa yasixu ila biliijaabi wlqabuul iijaab iyo qabuul maahana si kale kuma anso waa siiqadiibuu meeshaas ka hadlay beeca waxaa la yidhaha mucaadaadka oo ninkaani nin labadoodii nina waa hadlay nina ficil buu sameeyey lacagtaanuu dhiibay wuxuu yidhi lacagtaan sokor igu sii marka intii ku aadanuu siiye isaguna raalli u iskaga noqdo waa tegey mucaadaad baa la yidhaha mucaadaadkaas fuqahada shaaficiyadu waxyaalaha muxaqaraadka oo yaryarka qaarkood baa ku tegay laakiin asal ayaga xataa muxaqaraadka waxay leeyiin waa in iijaab iyo qabuul la keeno masaladuse waxa weye waa masalo oo ikhtilaaf fuqahada ku dhex jiro dadka dhaqankiisana qadiiman waxadiian markaa fiirisid mucaadaadkaas uu iskaga socda falijaabu huwa qowlu baayici baayici qowlkiisii wey baayicu waa ninka alaabta wata haddii lacag iyo shay kale wax lagu kala gadanayo ninka alaabta wata waxa layaa baayic ninka lacagta watana waxaa layaa alaabta wareegsan doonana mushtari marka baayicii qowlkiisii weeye ow wakiilhay ama ninuu wakiishay bictuka waa kaa gad kitaabkaanu haysta kitaabkii waa kaa gad aw mallaktuka waa ku hansiiye wlqabuulu huwa qowlu mushtari mushtariga qowlkiisii wey ninka alaabta wareegsanahayo ow wakiilihi ishtaraytu waa iibsaday ow tamallaktu waa milkiyey ow qabiltu waa kaa aqbalay intaas muddooduu yira marka adde kuwaasi waa miaallo wayajuusu an yataqadama lafdu lmushtari mushtariga lafdigiisu inuu hormaro ayaa la shartiya mila an yaquulu ishtaraytu bikadaa shaygan waa kaa iibsay fayaquulu bictuka anna waa kaa iibsha oo ninkii alaabta doonahayaa hadalkii la hormaray ama wuxuu yidhi bicnii intaas iiga gad markaas waa kaaga gad marka mushtarku hadalkiisu waa hormari karaa baayicana waa hormari karaa sida badan baayican oo hadalka la hormara laakiin waa kaa gadadeed la hormara labadooda kiisa rabaa ha la hormara waxaa la rabaa labadooda mid baynu hadalka yimaad fayaquulu bictuka wayajuusu an yaquula bicnii bikada intaa iiga gad fayaquulu bictuka waa kaaga gaday fa haadihi saraaixu intaasi waa beec cadcadow sariix iyo kinaaya baabkan ku jiro sariixuna waxa weye waa shay cadow ixtimaal kale uusa geli karin kinaayaduna waxa weye wax laba shay ixtimaali kara wayancaqidu aydan bilkinaayati uu ku guntamahayaa oo maca niyati ah mil khudhu bikada intaa ku qaado aw jacaltu laka bikada intaasaan kugu sii wayanwi bidalika albeecana uu niyeysto fayaqbalu asna uu aqbalo fain lam yanwi bihi lbeyca beyc hadduusan u niyeysan falaysa bishaygii marka niyaduna waxa si looga warqaba aad bay u dhib badan tahay hadda intaa ku qaado waxaan u qaadan karnaa shay iska iska muuqda wayajibu anlaa yaduula alfaslu shuruuddii siiqada ayuu rabaa inuu wax ka taabto shuruudu siiqa anlaa yaduula alfaslu waa inuusan waxa u dhexeeyaa dheeraan bayna aliijaabi waalqabuuli curfan sida caadada waa shayga iga gad markuu yidhi hadal kale iska galo suu hadalkii kale iskaga jiro iskaga jiro iskaga jira hadhowteedii wuxuu yidhi waa kaa gad marka waa kaa gadadaas waxaa suurogeli karta hadal kale oo hadalkiisi ku dhex jira inay wax ku xiriirata labada shaygaani waxaa la rabaa shay la kala milkinahaye waxaa la rabaa wax bayaana in meesha la hele laba hadaloo iskala xiriirta marka curfina uu ku yidhi waxyaalo yaryar hadday dhex galaan lacagtu waa intaas iyo saasoo kale iyo waxyaalo hadday dhex galaan waxaasi dhib maahanoo mawduucii ku tacalluqa waishaarat lakrasi ka lafdi naatib ninka aan hadlin hadallaawaha ishaaradiisu waxay la mid tahay sida ninka dhawaaqahaya hadal lafdigiisii oo kale mar haddii ishaaradiisa la fahmo oo waxa uu ishaaraya la fahmo sidii nin afka ka dhawaaqoo kaleu la midi oo dhowr qodoboo yaryar bay sheegaanoo waxay yidhaahdaan ishaaradiisu naadiqa la mid maahanoo salaada kudurideeda iyo nadarka iyo masaa'il yaryar bay sheegeen waxaa yidhaha masaa'ilkaasi lafdi bay u baahan yihiin hadda wuxuu gelahayaa labadii wax kala gadanaysay shuruuddoodii shuruudda siiqada markay jajabiyaan toban iyo waxbay gaarsiiyaan kolleyba kitaab yar baa jira oo baabkan mucaamalaadka aada iskugu tacallujiya tacriifka iyo muxuu ahaa shuruudda iyo arkaanta iyo isku tacallujiya kitaabkaasi dadka waa kaalmayn karaa oo la yidhaha yaquut nafiis fi madhab ibn idriis taasaan umalaya magaciisa ah waa kitaab yar oo iska iska gaaban laakiin arkaantaas iyo shuruuddaasi waxyaalaha noocaasa waa ku fiican hadda wuxuu galay shuruud lcaaqid wa shardu lmutabaayicayni labada wax kala gadanaysa shardigoodu albuluuqu qaangaaru weeye waalcaqlu waxgarasho weeye wa cadamu riqi addoonnimo la-aanteed weeye iyo walxajri cadam lxajri inaan laga celin beeca laga shirin iyo walikraahi cadam likraahi biqayri xaqin xaq la-aan lagu ikrah marka hadde caruur yar beeciisu ansixi ma bacd ulfuqahaa markii loo idmiyo lr wax soo gad midka mayiska meeshaasay wax ka ogolaada caqli nin aan caqliahay majnuun waxba ka ansixi ma addoon hadduu yidhaha waxbaan gadahayaa idan la-aan waxba wuu suurtoobi maayaan xajri ninkii suldaanku ka horjoogsaday inuu shaqada galo oo deynka lagu yeesho uu yiri wax dambe ma gadi karo hebel wax lagama garan karo wax ma gadi karo walikraahi biqayri xaqin ikraahna waa inaan la arag haddii lagu qasbo ilaa ilaa waa inaa gaddaa xaq darro waxba gadmi maayaan laakiin hadday xaq tahay oo maalan deyn baa lagu yeesho suldaankiibaa ku khasbay inuu shaygaan gado kaas waa ansaxaya maxaa yeele ikraah ikraah xaq ku socdo ikraah xaq ku socdo wayushtaradu aydan waxaa kaloo la shardiyaa alislaamu islaamnimo fii man yushtaraa lahu musxafu ninkii musxaf laga iibinayo waa inuu muslimi gaal muslim gaal musxaf lagama iibin karo inuu ihaaneeyo ayaa loo diida ow muslimun muslim midkii laga gadahayo laa yactiqu caleyhi aan ku xiroobin haddii waxaa la gadahaya addoon muslina uu yahay gaal lagama gadi karo ninka laga gadahaya waa inuu muslim addoon muslim hadduu yahay waxaa la gadahaya waa in nin muslima laga gadaya gaal lagama gadi karo wacadamu lxiraabati xarbinimo waa in la waayo fii shiraai silaaxi qalabka gadidiisa qalab haddii la gadahayo dad muslimiinta la xarbinahayo gaalaa qalab lagama gadi karo beecoodu ansixi maayo maxaa yeele kaas wuxuu noqonayaa wax muslimiintii darar kusoo celinahayo dhib kusoo celinahayo ayuu noqona marka gaaladii lagama gadi karo meeshaas marka waa shuruud ee shay shay khaasa ku xiranoo musxafkii waa in muslim laga gadaa ninkii muslimoo addoonoo la gadahayo muslim waa in laga gada haddii qalab xarbi uu yahay waxaa la gadahayaa qofka laga gadaayo waa inuu muslim yahay ama ninaan muslimiinta dagaal kula jirinoo ee dimigii hoostiisa ku jiray oo kale fain adina sayidu sayidku hadduu u ogolaado licabdihi addoonkiisii albaaliqi qaangaaray fi tijaarati tijaaro u ogolaado ganacsigii tasarafa waa maamulahaya bixasabi lidni idankiisa qadarkiisa addoonkiisu wuxuu yidhi waxaa yeelaysaa dhar kaliya gad xoolo noolya ma geli karo wuxuu u sheeguu gala waxaasuu gadi kara walaa yajuusu liaxadin axad uma bannaana mucaamalatu cabdin addoon inuu la mucaamaltamo ilaa an yaclama inuu ogaado maahan anna sayidahu sayidkiisii adina lahu inuu u idmay markuu addoon la mucaamaltamaya waa inuu ogaadaa inuu idan qabo idanka see lagu ogaanaya bibayinatin markhaati cad baa jooga ow biqayli sayidi sayidkii laftiisa baa yidhi anaa ninkaa u idmay waxbaa laga gadi kara walaa yuqbalu fiihi qowl cabdi adoonka qowlkiisa la aqbali maayo aniga tijaara laga idni marka wax iga gad inuu been sheegaa suuragala wlcabdu laa yamliku shay-an wax ma hamo hamashadaas haddee inuu wax tasarufo wax maamulo wax sameeyo waxbaa loo haystaa waxaa jiri jirtay mar hore in la yidhaahdo usbuucii intaasoo lacaga iska keeno wixii kaloo ay heshay adugu iska qaad laakiin xoolahaas asalkoodu marka wuxuu leeyahy wuxuu kusoo dhammaanayaa ninkii milkiga lahaa wain mallakahu sayiduu sayidkiisuba ha siiyo marka mankaanan karuu leeya waa iska maamulan karaayo waa cuni karaayo waa iska laakiin mar walba wuxuu ku xirnaanahayaa sayidkii waidan caqada albeycu beycu hadduu guntamo meeshaas beecii markuu ka soo baxay dadka qaarkood markay arkaan shay ayagoo aan u fiirsan shaygaan qiimihiisa iyo wixiisa aan u fiirsan xamaas baa galo shayga iska gata markii ay shaygii gataanoo waxyar joogaanoo gadaal ay u fakaraan baa waxaa u soo baxday alla ilahe shaygaani qiimahaas kaagama bixi karin ama qiimaha kuguma soo geli karo ninkii gadaal buu ka qoomamayna sharciga marka fursad buu siiyey oo uu isku raajicin karo waxa waxaa la yidhaha khiyaar khiyaarkaasi saddex khiyaar wey khiyaarulmajlis inta meesha laysla fadhiyo ninkii rabaa ka laaban kara khiyaaru shardi waxaa la shardiyey shaygan waa iska soo celin karta hadduu ku anfici waayo maanta beriya waa iska soo celin karta khiyaarul ceeb ceeb baa lagu arkayo markii ceebta lagu soo arka ceebtii baa lagu soo radina saddexdaas khiyaarba meesha waa ku jiraan waa furan marka hadda wuxuu galay khiyaarulmajlis waidan caqada albeycu beycu hadduu guntamo habata waxaa sugnaado likullin mid kastoo min albaayici wlmushtari khiyaarulmajlisi fadhiga khiyaarkiisa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa ow yukhayir axaduhuma cala alaakhar xadiikaas waa xadii muttafaq waanuma khiyaarulmajlis buu leeyahay inta meesha laysla fadhiyo ninkii rabaa ka bixi kara maa lam yatafaraqa haddayse kala tegin kala tegitaankuna waxa wey waa shay curfiya labadaasna waa kala tageen haddii la yihahdo waa la kala tegay qol baa lagu jiray mid baa iridda ka baxay hadduu iridda ka baxay hadda kabacdi waxba la iskuma radin karo bannaan baa wax lagu gelan karay markuu alaabtiisii qaatuu iska laalaabtuu dhaqaajiyey markuu xoogaa sii socdaa waxaa kusoo dhacday shayga ma iska celisaa iskama celin karta waa tagtees meel gurigaanu qolal badan lahaa lagu jiraa qolkaanu ka baxay mid kaluu galay kori hoos buu ahaa kor buu fuulay labadii nin waa kala tagay wax curfiyaho loo jeedo la yaqaano wey ow yakhtaara maa lam yatafaraqa haddaysa kala tegin ow yakhtaara aysan dooran alimdaaca socodsiin jamiican dhammaan labadoodiiba waxay ku heshiiyeen beecaan la fasakhi maaye waa marsiin iyagoo meeshooda isla fadhiya khiyaaru majliskii dhammaan khiyaaru majliska laba waxyaalood baa dhammaynaysa midkood waxa weeye in la kala tago midka labaadna iyadoo meesha la joogo in la beeci waa la fuliyo afkoodaasuu ku burburahayaa khiyaaru shardi ow yakhtaara alimdaaca inay marsiiyaan beecaas jamiican dhammaantiis ow yafsakhu axaduhumaa midkood inuu fasakho haddii la fasakhana de beeciiba waa buray walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday min albaayici waalmushtari shardu lkhiyaari khiyaar inuu shardisto fi lbayci alaaata ayaamin famaa duunaha wixii ka yahay